arrintan gowracatada waa arrin runtii ku cusub hadda nagu timid xiliyadii dheed isbuucyadii lasoo dhaafay kana dilaacday dalka waana cudur runtii aada mataqaanaa halistiisana uleh dhimasho qaarna keenay so far waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala cudurkaasito waxaa la yidhahdaa magaciisa gowracto waxa uuna ku sababaa dadka inuu hawada ama neefta uu ku dhajiyo waxaa cudurka laga helay actually maamul goboleedka hirshabelle oo aan runti aada uga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedkaas specially gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ilaa hadda keisaskana soo gaaray oo reportka labska waxaay gaarayaan ilaa kob iyo labaatan qof laba qofna ay ku dhimateen allah yarxam xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sidaa sheegtay ama laga helay kiisaska ee gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo hadda marka maxaa tallaabaa oo aad qaadeen ama sidee uga falceliseen waxaan u sameynay runtii wacyigelin dheer oo aan dadkaa kala hadalnay gobolkaa jooga wixii cudura ama mataqaana diagnosiska dadkii sameyn lahaa xirfadlayaal caafimaad ay u baahan yihiin iyo ayadana tababaro waa u sameynay waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis saxa oo central larka wasaaradda caafimaadka qaranka ku baaray kadibna lagu ogaaday mataqaanaa in ay cudurkaas saxa uga jiro halkaas waana isan aan ku hayn waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in uusan sii baaxan baaxaddiisa sii weynaan aan halkaasna ku contain gareyno ku maintain gareyno insha allah
waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka laisku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo marka bal nooga waran amaradaasi iyo weliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen waxaan hadda joojinay guud ahaan gebi ahaanbana aan amar kusoo rognay ganacsatada ka ganacsanaysa maandooriyaha noocaas oo kalea ama ka ganacsanaysa daawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aafaystay dalka haddana ay la gaaray xilligii runtii wacyigaasayto laga gudbi lahaa sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aad dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee leeg ayaa u leedahay inaad joojisaan sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan runtii marka hore dowladdu gacmo ballaaran tahay ayadana ka mas-uula dekedda waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaanaa xoolii haddaba oga shaqeynayo aana runtii ugu hambaliyanayo qaabkay shaqada u wadaan soona qabanaya waxyaabihii mandooriyaasha ah
ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen marka sidee ku xakamaynaysaan maxaa xeerar ah oo arrintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka lasoo geliyo dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo aan u sameynay shuruuc shuruucdaasayto aan u sameynay waxay fasiliteed gareynayaan waxyaabaha hadda sheegayshadoo dhan shuruucdaasna waxaan soo marinay garyaqaanka guud ee qaranka wuxuu soo martay wasaaradda cadaaladda waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumaddan qaran mudane xamse cabdibare waxay soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meel mariyeyna sharcigaasayto in mataqaanaa la hirgeliyo
ugu dambayntii bal ka waran heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay dawooyinka laysku daroogeeyo ama maandoori ahaanta loo isticmaalo ee bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada
runtii waa aada bay mataqaanaa shacabka soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin waxaad arkaysaa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan baaxaddeeduna way ballaaran tahay